Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ah aan warka saaka idinkugu hayno waxaa ka mid ah socdaal shan maalmood ah oo berri madaxweynaha uga bilaabanayo bartamaha kenya waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan ee guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya oo qaabilay safiirka ingiriiska u fadhiya dalka soomaaliyeed sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha wasiirada xukuumadda oo ansixiyey hindise sharciyeedyo kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa afarta bishii sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada waxa uu qorshuhu yahay in madaxweynaha dalka william ruto uu beri ismaamulada kenya waa bartamaha eraahda ismaamulada gobolka bartamaha uu ka bilaabo socdaal qaadan doona shan cisho waxa uu hogaamiyaha wadanka ku horumarin doonaa eraahde gaduuri iyo sidoo kale kinoolo ka kala tirsan dowla deegaanka kiambu iyo sidoo kale muranga madaxweynaha ayaa ismaamulka krianga ka daafuri doono mashruuc dhanka biyaha ah waxa uu magaalada karatina ee ismaamulka nyeri xarga uga jari doonaa wadada meru state lodge roda si loo fududeeyo isku socodka gaadiidka iyo kala gudbinta badeecooyinka maalinka axadda waxa uu munaasabad ducaa ku qaban doonaa xarunta madaxtooyada yar ee sagana state lodge ee ismaamulka nyeri isniinta ayaa lagu wadaa in madaxweynuhu uu deegaan baarlamaaneedka mukorweyni uu xarga oga jaro mashruuca wado waxaana uu waxaa ku xigi doono mashruuc biyo uu ka hirgelinayo deegaanada titu iyo sidoo kale odayo gudaha magaalada nyeri waxa uu madaxweynaha dalka ka furi doonaa baabuurta laga raaco ama ka furi doonaa baabuurta laga raaco talaadada waxa uu daafuri doonaa warshada caanaha ee k c c ee magaalada kiganjo ka hor inta uunan madaxda gobolka bartamaha dalka uunan kulan la qaadan waxaa la filayaa in kulankaasi diradda lagu saaro qodobyo ay ka mid yihiin arrimaha beeraha kaabayaasha horumarineed caafimaadka waxbarashada iyo kuwo kale safarka madaxweynaha ee bartamaha dalka ayaa soo gabagaboobi doono arbacada oo uu furi doono isbitaal ka kooban ilaa saddex dabaq oo loogu talagalay boqol toddobaatan iyo shan markaasi sariiro ah kuwa loogu talagalay bukaanada madaxa xisbiga wiper kalanzo musiaka ayaa oo uu xisbiga mucaaradka ee azimio la umoja wan kenya usoo xushay inuu hogaamiyo wadahadalada siyaasadeed ee kala dhexeeya garabka dowladda ayaa kulan ku casuumay siyaasiyiinta kenya kwanza waxa uu doonayaa in kulankan uu qabsoomay isniinta soo socoto azimiyo ayaa sheegay in maadaama labada dhinac ay muujiyeen inay diyaar u yihiin in laga wada hadlo arrimaha muranka dhaliyey ay doonayaan in howshan la dedejiyo mucaaradka ayaa horey u sheegay inuu rajeynayo in wadaxaajoodyada ay qaataan muddo bil ah
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
dowladda federaalk ee soomaaliya si gaar ahaaneedna guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda isutaga imaaraadka carabta ambasador axmed juma waxaa markaasi ay guddoomiye sheekh aadan madoobe iyo danjire danjiraha ingiriiska ah ee soomaaliya u jooga waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka baarlamaaniga ama baarlamaanada soomaaliya iyo imaaraadka carabta sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ah ee labada dal dabcan waa safiirka dowladda isutaga imaaraadka carabta raalli ahaada sidoo kale guddoomiye sheekh aadan madoobe ee ayaa markaasi ammaanay doorka dowladda imaaraadka carabta ay ka qaadanayso dagaal ay dowladda ku dhawaaqday oo lagula jiro kooxda al-shabaab wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beene beene ayaa dhankiisa golaha wasiirada ee soomaaliya waxaa uga mahad celiyey ansixinta xubnaha golaha maamulka sare ee hay-adda waa istaatikada qaranka soomaaliyeed xubnaha golaha maamulka sare ee hay-adaasi qaranka ayaa markaasi kale ah cabdi axmed cismaan maxamed qaasin maxamuud xabiiba sheekh aadan maxamed cumar cali maxamed axmed xasan ismaaciil guuleed cismaan maxamed cabdiraxmaan qaali damacow iyo sidoo kale cabdulaahi cabdi nuur xubnaha golaha maamulka sare ayaa waxaa looga fadhiyaa inay dardargeliyaan howlaha iyo shaqada baaxadda le ee horyaala hay-adda istaatikada qaranka soomaaliyeed oo dabcan ku aadanaan doonto tirakoob taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal surub ayaa waxa uu kormeeray ciidamo tababar ku qaadanaya dugsiga tababarka ee jenaraal kaahiye isagoona kula dardaarmay in ay waxbarida loo sameynayo si hufan u qaataan sidoo kalena isku howlaan inay yihiin dhiig cusub oo usoo socdo soomaaliya sidoo kalena ka shaqeyn doona dhinacyo uu tilmaamay in maandooriyuhu ka mid yahay macallinka idiina ee wax idin barayaay intaad idinku qabtaan oo u qabo waa keliya in aad idinku aad qaadataan roolka aad leedihiin ee qarannimada macallinku wax wuu yaqaanaa waa macallin wuu iska seexan karaa laakiin waxaad ogtihiin intaad idinku martaan buu maraa haddaad orodaan wuu ordaa haddaad boodaan wuu boodaa markaad seexataanna wuu seexda waxaad cuntaanna wuu cuna waxaasoo dhan waxaa ku kallifaya waxa weeyaan waajibaadka qaran ee uu gudanayo waddadaad asagu uu haayo inta uu sameeyey ee asaga ku jirta inaad maaragtay barataan kadibna aad asaga beddeshaan ujeedku waa intaas weeye innagu nasiib badan waxaan ku leenahay maantay dalkeenna oo u jahaystay xasilooni iyo dibudhis ayaynu waxaynu ka nahay xubno innaguna inaga sugayaa inaynu ku gebagabayno meesha ugu fiican ee qararinimadeennu munaasabka ay ku tahay dagaal buu ku jiraa dalka dagaalkan ku jirnana waxaynu kula jirnaa khawaarij iyo balaayo kale oo aan isleenahay dhibaato iyo culays bay ku tahay dalka inaan ka dulqaadno oo dadkeennu ay noqdaan dad xora oo iyagu iskood u shaqaysta waxna u barta xorriyadooduna meel ka xadadan ayna jirin ee uu isu furaado dalku innagaa laynaga rabaa inaan ka shaqayno taas ciidamadii idinka idinka horreeyey waxaad ogtihiin howlgallada ay ku jiraan way idin sugayaan dhiig cusub inaad tihiin bay idinku sugayaan idinkoo u hamuun qabo u xiisaysan in aad cadowga kala dagaalantaan ood ku garab siisaan ayay idinku sugayaan goobaha howlgalku uu ka jiro maandooriyaha iyo waxa la yidhaahdo wax aynaan horey u aqoonin dadkeennuna una horey u aqoonin oo ku soo biiray ayaa jira taasna innaga kabulis ahaan ayaa laynaga rabaa inaan ka sifayno dalka oo aynu qaadanno waajibaadkaas meel fiican bay noo marayaa runtii tallaabooyinka aan qaadnay een u qaadnay in aan la dagaalanno maandooriye waan ku guulaysannay baan dhihi karnaa fayskii koowaad fayska labaadna dee idinkaaba tirtiri doona haddii alle madaxweynaha xilka laga tuuray ee wadanka naajer maxamed bazuum ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay ka shaqeyso sidii talada dib loogu celin lahaa maamulkiisa waxa uu sheegay in tallaabada ay qaadeen ciidamada ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi ay ka dhalan karto saameyn aanan wanaagsaneyn haddii aanan taasi laga falcelin maxamed bazuum ayaa sheegay in maraykanka iyo dowladaha kale ee caalamka laga doonayo in dalkiisa garab ku siiyaan dib u soo celinta nidaamka waa nidaamkii maamulka ee dastuuriga ahaa